بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من khزائن رaxmatika ya أرxم الراaحimiin casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad min suuraة النisaa qaala اllahu tacaalى wاbtluu اليataama xatىa إida balaguu النikaaxa fain aanastum minhm rushda faاdfacuu إilayhm أmwaalhm wlaa تأkuluuha إsrاafa wbidaara an ykbaruu wman kana haniya falyastacfif wman kana faqiira falyakul bilmacruuf faإida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim wakafaa biاllahi xasiiba wabtaluu wabtaluu lyataama wabtaluu waxaa jirabtaan alyataamaa kuwa agoonta taxaama oo jiraba xataa idaa balaquu markay gaarhaan an nikaaxa guurka markay gaarhaan oo ay qaan gaarhaan oo inay guur sameeyaan u suubadaan markaas fa in aanastum haddaa ka dareentaan ama ku ogaataan ama ku aragtaan minhum agoontaa rushdan hanuun fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga xaggooda amwaalahum xoolahooda u dhiiba waxa weeyaan agoonbaa qofbaa agoon gacanta ku hayo agoontaa gacanta uu ku hayey waa intaysan qaan gaarin baa la itxaamaya waxaa lagu itixaamayaa agoonkan reerahooda ama aabbihii shaqadau hayn jiray ganacsi hadduu ku jiray ilmihii aan weli qaangaarin baa waxaa loo dhiibayaa xoogaa lacaga dukaankaa tag baa laleeyahay ama suuqa tag waxaa iyo waxaa iyo waxaa soo gad waxaa la fiirinayaa sida uu dadka ula gorgortamo sida uu macnaha waxa uu soo gado sida ay yihiin baaqiga u soo noqda waxyaalahaasaa la fiirinayaa markay itifaaqaan oo heshiiyaan baa qofkii kale oo meesha joogay oo masuulka ka ahaa baa haddii caqdi la ridaya caqdigii ridaya wuxuu dhahaya waxaasaan kaa gaday gorgori baa le waxaa inoo gad wixiibuu gadayaa hadduu qolada beeraha yahay beertii iyo abuurkeedii iyo raashinkiiba itixaan baa la gelinaya haddii ay gabar tahay sida wax loo tolo iyo sida wax loo sameeyo iyo sida wax loo maamulo iyo sida wax loo nadiifiyo iyo sida wax loo dhaqo itixaanaad baa la marinaya qofba itixaan baa la marinaya midba wuxuu u suubado ama uu garanayo ayaa wax laga weydiinaya markaas iyadoo lasoo tababaray markay qaan gaaraan haddaa aragtaan rushdi iyo hanuun iyo wanaag aad ku aragtaan oo diinkoodiina wanaajinayaan oo dad wanaagsan oo cibaadaysanaya yihiin oo isaga ku qaangaareen dad xoolahoodii ilaashanayana ay yihiin fadfacuu ilayhim markaa u dhiiba amwaalahum xoolahooda awalba iyagaa lahaa xoolahooda u dhiiba ha gadi marinina agoonta xoolahooda ahayn jidhay markaa ha daahinin waxa weeyaan iyagiibaa u suubada inay waxoodii la xil wareegaan horay gacanta uga geli walaa taakuluuha ha cuninina xoolahaas israafan musrifiina xaalatiin kuwa xadgudbaya wa bidaara kuwa degdegaya mubaadiriina xaalatiin kuwa ka degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan idinkoo ka degdegaya carruurta agoontu inay idinku weynaadaan oo intay waaweynaadaan xoolihoodii xilkoodii la wareegaan xoolaha si israaf oo xadgudubah yaa ha u maamulinina ayib si bidaara degdeg macnaha isleedihin yowsan qofkaani kugu qaangaarin iyadana ha u maamulinina oo dad waxaa jira mufsidiina ama khaa'iniina agoon bay hayaan xoolahoodiina waa hayaan markaasuu markuu wax biilaya hadduu doono carruurta ha ku biile xoolihiibuu si wuxuu u bixinaya xaddhaafa oo dheeraad ah ayuu u bixinaya waa israaf xoolihii agoonta oo baxaya weeyaan ayib meeshii tobanka doolar iyo wax la mid ah uu ku bixin lahaa waa waxaa laga yaabaa inuu ka dhigo shan iyo toban ama labaatan dollar oo kale uu ka dhigo ayib taa lama ogola isagoo ka degdegaya ha cuninina xoolahaas idinkoo sidaa samaynaya ee wabidaaran mubaadiriin an yakbaru idinkoo kala degdegaya oo kala ordaya inay ilmahaasi idinku koraan oo idinku weynaadaan ilaa hadduu weynaado waxuu dhahayaa qofkii waa xisaabtamayaado xoolihii aabbahay ka dhintay baan doonayaabuu leeyahay waana lagu wareejinayaa markaas kuwaa waxay samaynaya wax isdhahay ilmaha intuusan qof weyn kugu noqon yaa xoolihii gadgado geelii gado waxa weeyaan qaar iska isticmaal qaar iska qalo qaar waxyaala noocaasoo kalea taas weeye midda la diidayo ayib tasaruf xadguduba weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman kaana haniyan falyastacfif marka agoontii maadaama ay yaryar yihiin waxay u baahan yihiin dad agoontii caawiya oo u shaqeeya dadka caawinaya waa labo qof waaba hodan uma baahna xoolaha agoonta xoolahoodiiba ugu shaqaynayaa hadday xoola nool yihiin iyo hadday lacag yihiin hadday wax kale yihiin agoontiina waxba uguma baahna isagaha wixiis ku filan yihiin ilaahay wuxuu yidhi waman kaana haniya qofkii ahaaday mid qaniyo hodanaya hodan ah falyastacfif yaa qofkaa isagaa ha iska ilaaliyo ha iska dhowro ha iska cafiif yeelo ayib dadka awliyada ahay agoonta mas-uulka ka ahaa wey agoonta xoolaheedii ha ka xalaal mirta wey waxba iyousan ka qaadan joornaati uguma shaqeeyo mushaar uguma shaqeeyo waxoodina waa u dhaqaalaynaya wixiisaa ku filan waman kaana faqiiran qofkaani waa faqiir wax ma haysto xoolihii agoontana in lagu shaqeeyay rabaan qofkaani xirfadiibuu yaqaanaa isaga marka waxaa leeyahay xoolihii agoonta uga shaqeeya adiga wixii a qaadan lahaydna iyagaa lagaaga jaraya xoolaha agoonta lagaa siinaya xoolaha agoonta ayaa lagaa siinaya waman kaana qofkii ahaaday faqiiran mid faqiiran waxba haysan falyakul ha cuna bilmacruufi si wanaagsan si wanaagsan waa maxay laba kii yar buu qaadanaya laba kii yar ayuu qaadanaya qofka isaga labadaas kii yar waxa weeyaan isagoo kale ujrada iyo mushaarka ugu shaqeeyoo kale iyo noloshiisa inta ku filan labadaa dhaqaale kii yar baa xoolaha agoonta laga siinaya adoo kale intee nolol kuugu filan shan boqol ayib adoo kale haddii hadda shaqaalo loo qoranayo intee buu qaataa afar boqol afarta boqol baa loo qoraya agoonta afar boqol baa laga siinaya xoolaheeda ku shaqayna waa la dhahaya waxa qofkan ku filan iyo waxa isagoo kale uu shaqaalo ku noqdo labadaa kii yarba hadba la siinaya ayib marka laakiin waa bilmacruufi waa si wanaagsan wey aan xadgudub lahayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faidaa dafactum markaa u dhiibtaan macnaha aad doonaysaan inaa u dhiibtaan ilayhim agoonta amwaalahum xoolahooda fa ashhiduu markhaanti geliya calayhim dushooda xoola agooneed baa haysay waa koreenoo waa wanaagsanaadeen inaad dhiibtid baa rabtaa maxaa samaynaysaa waxaad samaynaysaa xoolaha agoonta markaa u dhiibaysid markhaanti u samee inaa waxoodii ku wareejisay xoolaha intaasa inay awal ahaayeen intaas inay ka dhaqan tahay intaa iyaga inay ku baxday intaa hadda inay u taallo inuu intaa hadda iyaga hortooda ku wareejiyey sidaa hadhowtii agoonkan waxaa laga yaabaa inta isbedelo inuu dhaho xoolihii waagii aa haysay baa noogu dambaysay waxba noomaadan dhiibin namaadan siin intii hadhow khilaaf iyo dhibaata imaan lahayd markhaanti ha u sameeya markhaantigaas culimmada qaarna waxay leeyihiin waa waajib waa lagama maarmaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakafaa waxaa ku filan waxaa kaafiya billaahi ilaahay baa kaafiya xasiibaa min jihati xisaabin xasiiban mid wax xisaabiya ama xasiiban xaaluu yahay labadaba xasiiban muxasiban xaaluu yahay ilahay mid wax xisaabiya ilaahay baa ku kaafiya kafaada macnaha faacilkeeda baabaa layskaga jiraa kafaa billaahi ha ilaahay baa ku filan weeye xasiiban min jihati xisaabin weye halkaa markii intaa laynoo sheegay ilaahay wuxuu misna inoo caddaynayaa subxaanahu wa tacaala ragga iyo dumarku labaduba inay nasiib ku leeyihiin dadka qaraabadoodaayoo dhintay xoolahay ka dhinteen inay wax ka qaadanayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lirijaali raggii waxaa u ahaaday nasiibu nasiib iyo dheef mimaa kii xaggiibuuna ugu ahaaday tarakal waalidaani labadii waalid ay ka tageen iyo walaqrabuuna kuwii qaraabada ahaa walinnisaa'i dumarkiina waxaa u ahaaday nasiibu nasiib mimaa kii xaggii taraka alwaalidaani labadii waalid ay ka tageen iyo walaqrabuuna kuwii aqrabiintaha qaraabada ahaa labadii waalid oo qofka dhalay iyo dadkii qaraabadiisa ahay ay isdhexlayeen wixii ay ka tagaan dadkaas dadka ugu dhow nasiib bay ku leeyihiin hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin lirijaali nasiibun walinisaai nasiibun labaduba nasiib bay ku leeyihiin macnaha weeyaan ragga iyo dumarku isku qoriba yaysan qaadan oo dhaxalkoodu yuusanba isla ekaane laakiin labaduba nasiib iyo dheef iyo dhaxal bay ku leeyihiin sababtu waxaa weeye baa layidhi waxaa jidhay nimanka carabta qaarkood ayaa waxaa la yidhi dumarka dhaxal ma siin jirin qofkii da'diisu yar tahay carruurta yaryarna dhaxal ma siin jirin wiilasha yaryar dhaxal ma siin jirin waxay dhihi jireen waxaa wax dhaxla qof dagaalna geli kara waxna difaaci kara wiilkan yar marka waxba la siin maayo dumar oo dhanna waxba la siin maayo dhaqankoodaa sida ahaa tiibaa markaa la radinayaa arrinkaa jaahiliga ahaabaa isla ilaahay buriyey shareecadeennu ay burisay taasaa laga hor yimi marka nasiibkaasi leeyihin mimaa taraka alwaalidaani mimaa kii xaggii qalla mimaa tarakadaa ku xir mimaa kii xaggii qalla yaraaday oo minhu kaa ka mida mimaa taraka alwaalidaan walqrabuuna aw kaura batay waay tarakada xoolaha laga dhintay sawaaun kaanat tarakatu qaliilatan aw kaiira ama xoolo badan qofku ha ka dhinto ama xoolo yar ha ka dhintay wax allaale wuxuu ka dhintay wax yar iyo wax badan waxay noqonayaan dhaxal rag iyo dumar wixii dhaxalkaa wax ku le baa qaadanaya laguma tasarufi karo si aan laysla ogolayn oo sidii sharciga aan ahayn waxa weeye qof dhaxalkii wax ku lahaa intuba wixii iska isticmaalo iska isticmaalo hadhowtiina inuu yidhaahdo wixii soo haray baan wax ka dhaxlayaa lama rabo xoolihii in layska bixbixiyo oo shay yar xataa layska saamxo layidhaha waxaan dhimale hebelo iska qaado hebel kalena waxaan iska qaato wixii uu ka dhintay yaa dharkiisiba allaha ka dhigo gogashiisiba allaha ka dhigo lama rabo wixay iyagu isla gartaan oo ay saamxaan ama sadaqeeyaan ama cafinayaan baa loo ogolaya laakiin wixii dad bay ka dhexeeyaan nasiiban mafruudaa awjaba lahum ilaahay waa u waajib yeelay nasiiban nasiib nasiibkaasoo mafruudaa la gooyey macnaa ama faradahu llaahu ilaahay baa faral yeelay nasiiban mafruudaa nasiib macnaha iyo saami iyo sahmi la faral yeelay oo la gooyey macnaha weeyaan taasina wata marka waxaa jidha dumarka dee ilaahay baa wax ka siiyey dhaxalka in dumarka xaqoodii la gacanbidixeeyo oo dhaxalkii loo diido waxa weeye carabtii hore jaahiligaana waa ka jidhay bulshada soomaalidaana ee meelo dhan ayay ka jidhaa ama ka jiri jidhay in dumarka ee xaqoodii iyo dhaxalkoodii iyo nasiibkoodii aan la siinin sida dadka goobjoogayaashaaba ay noo caddeeyeen amaba la ogyahayba ninka inta dhintay oo gabdha ka tegey gabdhihiisii yaryarka ahaa oo milcisoo agoona xoolahow ka dhintay oo geel iyo ariba leh yaa aan waxba laga siin oo ay qaadanayaan ninkii dhintay walaalkiis iyo dad kale baa qaadanaya dumarkii maba la siinayaba waa la dulminayaa dhaxalkiiba waxba laga siin maayo bal iskaba dhaafe iyagaasaa waxaa looga xisaabtamayaa in xoola hadhow laga helo markii la guursada iyo ciddii guursata geelii aabbahood ka dhintayna wax laga siin mayo iyagana waxaa la rabaa in hadhowti geel badan laga qaato oo xoola iyagii laga helo ayib markaas waxa weeyaan xaqa ilaahay siiyey ayay leeyihiin waa arrin aad iyo aad u dhib badan oo dulmi weyn ah dadkaas masaakiintaah oo ilaahay xaqoodii siiyey oo xaqoodii dad aan xaqaa lahayn ay iska qaadanayaan iska dareersanayaan iska kaxaysanayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka dhowr arrimood baa ku jiro mar waxa weye sharcigii ilaahay jireeyey oo laga hor yimid weye oo qof kasta nasiibkii la siiyey aan la siinaynin marna waxa weeyaan dad yaryar ee milcise agoona oo waxay lahaayeen laga hor istaagay waxaa kaloo imaanaysa dad xaqaysan lahayn oo xaaraan ka ah xeraysanaya oo qaadanaya waa kaasa bes dumarkii iyagoo jooga toban gabdhood hadduu ka dhinto iyo ka badan waxa weye caadaaba looga dhigay maalinta xoolaha la qaybinayo bannaankaasay ka taagan yihiin iyagiina waaba way ogyihiin inaan waxba laga siinayn ama waxayba u qabaan sidaan inay maaragtay malaha weligood la samayn jiray ay saxba iska tahay khalaas dad kalea wixii iska qaadanaya taa waa ulmi weyn weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa xadara alqismata qismada iyo qaybta markay xaadiraan ululqurbaa meeshii xoolaha lagu qaybinaya dhaxalkaa baa waxaa soo xaadiray oo yimid dad qaraabo u saaxiiba iyo walyataama agoon iyo walmasaakiinu kuwa masaakiina intaas baa meel xoola lagu qaybinaya dee ma hugun yaree meeshii xoolaha lagu qaybinayey baa waxaa yimid dad qaraabo ah aan dhaxalka wax ku lahayn eedooyin iyo habaryaro iyo abtiyaal iyo adeerayaal iyo dadaan markaa wax qaadanayn oo qofkaani dhintay caawin jiray ama ay xiriir lahaayeen markaa qofkaan dhintay dad buu saacidi jiray ka warqabay qaraabo dhow la ahaa meeshii bay yimaadeen qofkii dadka ugu dhowaa uu ku dhintay xoolihiisii baa la qaybinayaa agoon kalaa timid masaakiin baa timid ilaahay wuxuu yidhi farzuquuhum kuwaa yimid ka arzaaqa minhu maalkii maalkii ka arzaaqa idinka oo qalbigiinnu diib yahay waxaa la samayn karaa marka xoolihii aan la qaybin in la yidhaahdo marka hore intaanaan iska jarno dadka inoo yimid oo qaraabada iyo masaakiinta iyo agoonta ayaa intaan hadha u qaybqaybinanaa intaa dhaxalka ku dari mayno inta kalena waa dhaxlaynaa taa waa loo ogolyahay waxaa kaloo la ogolyahay markay qaybsadaan qof kasta wixii uu qaatay inuu qayb ka soo celiyo oo qaybaha la soo celceliyey dadkii masaakiintii iyo qaraabadii iyo agoontii la siisiiyo taasna waa la ogolyahay haddii marka ay meesha joogaan dad qaasiriinah oo waxoodu haddii aysan bixi karin ilmo yaryaroo aan hadalkoodu dee meel gaarayn oo dee aan cidna wax siin karin baaba ka mid a dadka xoolahan la dhaxlayo wax ku leh qofkaas isaga wixiisii lama bixinaayo lama qaadayo taas wuxuu soo gelayaa waquuluu waxaad u dhahdaan lahum iyaga qawlan macruufa hadal wanaagsan haddii waxaan wax loo qaybinayo dad tasaruf lebaysan ahayn dadka meesha yimid waxaa la dhahayaa hadal wanaagsan baa la dhahaya war hadda annagu waxaan melihin ilmahaa yaryar baa leh waxooda lama bixin karo iyagu wax ma bixin karaan annagu ma bixin karno waquuluu lahum qawlan macruufa waxaa kaloo waquuluu lahum qawlan macruufan iyana ay ku dhacaysaa kuwii wax la siiyey oo meesha yimid oo masaakiintii iyo qaraabadii iyo dadkii yimid ilaa xoogaha yaryar baa la siiyey oo loo taagaye iyagana waxaa la dhahayaa waquuluu lahum qawlan macruuf waxaa u dhahdaan hadal wanaagsan awradda wuxuu waxay ahayn xaq la qaybinayo oo dad baa saamiyaasha lahaayo wixii hadda intaan maanta intaan maanta qaat waxaa mar kastaba la diidayaa iyagoo afqallalan oo faramaran in meeshii ay ka tagaan waquuluu lahum qawlan macruufa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walyaksha ha ka cabsadaan walyaksha ha cabsadaan alladiina kuwa low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda durriyatan durriyadiyo ubad durriyadaasoo dicaafan taag daran qaafuu calayhim u baqi lahaa yaa kuwaasi ha cabsadeen hadda aayaddaani aada u fiiriye qofkii iimaan leh isbedel badan bay ku samaynaysaa aayaddu waxay ka hadlaysaa dadka agoonta gacanta ku haya ilmo yaryare agoona oo aabbahood dhintay qofka gacanta ku haya ninka gacanta ku haya ilmaha ha u dadaalo ha u cadaalad sameeyo ha u naxariiso dayib dadkaasi marka awliyada ama awsiya la yidhahdaa loo dardaarmo qofkii dhimanaya wuxuu yidhi carruurtayda hebel baa ka masuula u dardaarmay inuu maamulo dadkaasi ha baqaan maxay ka baqayaan hadday iyagu dhintaan oo ay carruur yaryar gadaashooda ka tagaan hadday u nixi lahaayeen carruurtooda cidday uga tageen jeclaan lahaayeen carruurtoodu inaysan dayacmin inaysan dhibaatoon inaan cadaalad darro lagu samayn kuwii ilmahooda hadday ka tagaan oo ka dambeeyeen saa uga baqi lahaa iyaguna hadda ilaahay ha ka baqeen hadda qof dhintay bay ilmihiisa gacanta ku hayaane qof dhintay bay hadda gacanta ilmibay gacanta ku hayaane hadda ilaahay ha ka yaabaan walyaksha ha cabsadaan aladiina kuwa ha cabsadaan low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda ama min khalfihim xaalay ahaata duriyatan duriyad dicaafan taag daran khaafuu calayhim u baqi lahaa qofku hadduu hadda dhinto ilmihiisa u welwelaya yaa gacanta ku hayn doona yaa maamuli doona ma dayacmi doonaan seen loo cadaalo samayn doonaa cidu raxmadda ma helayaan qofka welbahaarkaasi ilmihiisa uga jiro kuwaan hadda uu gacanta ku hayo agoonta isaguna ilaahay ha uga baqo weeyaan ayib falyattaqullah ilaahay ha ka yaabeen baa la soo ceshay walyaquuluu hana yidhaahdaan qawlan sadiidan qowl wanaagsan ilmahan yaryar yaysan dareemin aabbahood inuu dhintay haa booskii aabbahood ha u buuxiyo hadal wanaagsan ha ku yidhaahdo inay macnaha dhibaataysan yihiin oo aabbala'aan yihiin oo waxaa iyo waxaas ay u waayeen sabab aabbahood inuusan aysan haysan dartood waxa yuusan dareensiinin walyaquuluu qawlan sadiidan hadal wanaagsan ha u yidhaahdeen waxaa kaloo la tilmaamay dad baa markii qofku dhimanayo kuwa dadka intood dad u yimaadaan inay dhahaan war waa dhimanaysaaye xoolahaadi dardaaran hebel intaasi hebelna intaasiis hebelna intaa u dardaaran markaasay waxay ka dhammaynayaan aqoonta xoolihii u hari lahayd bay ka dhammaynayaan qofkaana waxay kula talinayaan xoolihii inuu hadda bixbixiyo ya marka haddii xoolihii bixbixiyana ilmihii iyo dadkii wax dhexli lahaabaa ee waxay noqonayaan dadaan hadhowti wax gacanta ku haynin kuwaasna ilaahay ha ka yaabaan falyattaqu llah walyaquuluu qawlan sadiida taasina wata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta xoolaheeda kuwa cunaya ulma dulmina ku cunaya xaqdaro xaq marka lagu cunayo waxa weeyaan qofkii u shaqaynayey oo intii yarayd ka qaadanayay taa iyada lama diidin kuwa agoonta xoolaheeda dulmiga ku cunaya ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama ulma dulmi iyo xadgudub kuwa agoonta xoolaheeda ku cunaya innamaa yaakuluuna waxay cunayaan fii buduunihim calooshooda fii buduunihim caloolahooda yaa naara naar unbay cunayaan waxa weeyaan akala markii la akala fii badni waa qofka caloosha xaaraanta ka buuxiya innamaa yaakuluuna wayun cunayaan fii buduunihim buduuntooda iyo caloolahooda naaran unbay cunayaan waxay cunayaan waa naar bimacnaa waxa weyaan biictibaari maa yawl naar bay waxaana ku noqon doonaan wey waxaan naar bay ku noqon doonaan wasayaslawna waxayna geli doonaan saciiraa naarta huridda badan oo saciira la yidhaahdo naarta ayay geli doonaan aayaddan waxa weeyaan waa zajri iyo nahyi weyn ayaa ku jira agoonta xoolaheeda oo xaqdarro lagu cunana waa dembiyada waaweyn oo kabaa'irta sabcu lmuubiqaata toddobada dembi oo waaweyn mid ka mida weeyaan wa aklu maalil yatiimi agoonka maalkiisa cunidda la cuno taas weeyaan ayib marka arrintaas waa dadka intii hadda lasoo tilmaamay oo kale agoonta xoolahoodii ku xadgudbay si xadguduba oo sharci daraabi u isticmaalayaan waxa weeyaan waxoodii bay iska isticmaalayaan waxoodii lagu aaminay bay maaragtay wax ka tabcanayaan waxoodii lagu aaminay bay iyagu wax ku dhisdhisanayaan ku shaqaysanayaan agoontii u kobcin mayaan iyagiibaa xoolihii xoolahoodiio kale ay ka dhigayaan ayib wixii isagoo kale ku shaqayn lahaa wax ka badan buu isticmaalayaa qaar buu qarsanayaa oo khayaanaya waxaasoo dhan baa soo gelaya waxaa soo gelaya meeshaan oo soomaalidana dhibaato badan ka haysa qof baa maalan dhimanaya qof baa la dilaya qofkii la dilay maalan mag baa laga qaadanaya mag magtaa laga qaatay waxaa iska leh dadkii uu ka tegey oo dhaxli lahaa agoontii baa ka mida agoontii baa iska leh dadkii kaloo dhaxli lahaa ee dhaxalka wax ku lahaa baa iska leh marka dhibaatada jidha waxa weeyaan xoolihii lasoo qaatay ninkii xaaskiisii iyo hooyadiis iyo ilmihii yaryaraayoo halkaas dayacan oo fadhiya jabadkaas oo ooyaya oo geyridii ku dhacday baa boqolkii geelahaya ka badan waxa weeye la dul marinaya meeshii la doono oo kale baa qoladii soo kaxaysatay ay la aadayaan xoolahaas waxa weye hadba dhinac loo wado oo geela iska kaxaysanaha ah qoladaana laga soo qaaday qolo kalaa la siinaya kuwaasna qolo kale siisana qola waxay leeyihin qola hanana nugule boqol agoontii u horraysay waddanka waxa gubaya oo barakadarada ku riday oo dhibaatada ku riday bayna kowkata intaas oo masaakiin iyo agoon iyo milcis xaqoodii waxa weeye oo la dulminaya wey oo intaasoo magacoo kala duwan baa lagu dulminaya xoolahaani waxay ka dhigan yihiin u fiirso haddii qofkaani hadda ilaahay intuu iska dhinto iskii u dhinto xag rabbi dhimashadu kaga timaado uu intaasoo daba ka dhinto qoyska iyo qabiilka iyo deegaanku ma damaacinayaan xoolahow ka dhintay tobannaan dabaq hadduu leeyahay haddaan la dilin ma damaacinayaan qofkii qof ugu dhow baa dhaxlaya ayib ma qaybsanayaan mana qaadanayaan laakiin markii cid lagu sababo wixii laga soo qaatay qofkan milkigiisi bay soo gelayaan laxdadii u dambaysoo dhimanayay bay milkigiisi soo gelayaan wuxuu ku yeelanayaa ciddii dishay qisaasi haddii laga cadfiyo waxaa yeelanaya dadki isaga dhaxli lahaa intaasoo guri baa markaa waxaa loo qaybinaya xoolihii agoontu lahayd oo qolaba in kaga soo aadaysa qofba in kaga soo aadaysa oo qofba cad waxaa ku aadaya dulmi ah oo xoolo agooneed ah baa meesha magtiioo la qaybsanaya wey ayib marka dadka ulul amriga ah cuqaasha ah culimmada ah odayaasha nabadoonnada waxgaradka dhaqanka noocaas oo kale ah in la zuuliyo oo lagu bedelo dhaqanka wanaagsan ee suuban ee shareecadeenna baa dusheenna waajib ku ah waxaa laga yaabaa dadku inay dhahaan agoonkan hadduu hadhow waxgeysto yaa ka bixinaya oo haddii intaa toban jeer wixiisii qaadatay weligiisna uusan waxgeysan soo adiga xaqii kuguma maqna weligiisba inuusan waxgeysan baa dhici kara ayib isagoo hadduu waxgeysta yaa ka bixinaya jawaabteedu waxa weeye isagoo hadduu xoolo leeyahay wuxuu geysto xoolihiisaaba laga bixinaya geeliisa iyo xoolihiisa si wuxuu geystana xoolihiisaa laga bixinaya wixiise isagaa leh wuxuu geysto oo isaga waajib ku ahaa inuu bixiyana waa wixii kas ahaaye isagaa hadhow xoolihiisaa laga jiraya ayib wixii awal ilaahay shareecada qabiilsharcigu saaray in qabiilku bixiyo sida gefka waxa u dhacana dee awalba qabiilkaa bixin lahaaba oo qofka gaar umaba saarnayn ayib marka xoolahaas agoonta markii guri kasta la geeyo caanihiisi lagu maalo oo cadkiisi lagu cuno oo hantidii kale lagu daro oo meel kasta la geeyo waa dhibaato aad iyo aad u culus weeyaan intaasoo goodi qur-aankii kariimka ahaa baa saa inuu ku tilmaamaya axaadiisii baa saa u tilmaamaysa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bes waxba ha ka odayaynin taas xeer ha uga jarin waxba waxa weeyaan wixiisa ha la mudo wixiisa ha la mudo agoonka wixiisa ha la mudo adigu waxaa garab ugu noqotaa xaqiisa inuu helo la raadisid caawisid haddaan martol ku qaybsanayn hadhihin anna u shaqayn maye u raadi u shaqee la soo qabo yaa saa ula shaqee ayib inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna waxayna geli doonaan saciira ilaahay baa inuu u hiilinaya adoonka agoonkan ballan qaaday qofkan waxaan samaynayana sidaas buu abaalkaasa u yaalla naartaasa u taalla qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yuusiikum allahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii wlaadikum fii shaani wlaadikum awlaadiinna shaanigeedau idiin dardaarmayaa ilaahay lidakari midka lab milu xadil unsayayni labo dhadig dheeftoodao kale u ahaaday wiilku wuxuu qaadanayaa laba qori gabadhuna qori bay leedaha wey fain kunna hadday yihiin nisaa'an dumar fowqa tnatayni laba iyo wixii ka badana hadda waxa weeyaan jamaca maa fowqa alwaaxid laba iyo wixii ka badan falahunna waxay leeyihiin uluaa maa taraka wuxuu ka tegey saddex meelood labo ninbaa dhintay laba gabdhood oo dhalay ayuu ka tegey saddex meelood labo ayay leeyihiin ilaa wiil meeshii ma joogo wain kaanad hadday tahay waaxidatan hal gabara hadday tahayna oo ninbaa dhintay qof baa dhintay oo gabar buu ka tegey falahan nisfu nis iyo kala bar bay leedahay xoolihii ilaa walaalkeed meesha ma joogo kala bar bay qaadanaysa weli abaweyhi labadiisii aabbe waa baabu taqliib labada aabbe waa aabbihii hooyadii labadii dhashay qofka dhintay ka bedelo likulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a assudusu lix meelood meel belo qoriga lixaad mimaa taraka wuxuu u ka tegey qofkii dhintay aabbuhuna sudus buu qaadan hooyaduna sudus waase goorma in kaana lahu waladun walad hadduu u ahaaday qofka dhintay hadduu ilmo ka tegey wey fain lam yakun lahu waladun haddaan welad u ahaanin qofka dhintay wa wariahu waxa dhaxlayana abawaahu labadiisii waalid ay yihiin labadiisa aabbe aabbihii hooyadiis baa dhaxlaya faliummihi hooyadiis auluثu bay leedahay aulu waa wada saddex meelood meel qof baa dhintay aabbihiis iyo hooyadiis baa meesha jooga hooyadu saddex meelood meel bay qaadan labada qori oo kalena aabbaha qaadanaya ulukaas ama waa ulu jamiic ilmaal marmarna ulubaaqi buu noqdaayo labadii masalo qarraaweynka ahaa ulubaaqi bay hooyadu qaadataa fain kaana lahu ikhwatun qofka dhintay hadduu walaalo u ahaadeen wuxuu ka dhintay aabbihii iyo hooyadiis iyo walaalihiis badan oo jamac ah faliummihi hooyadiis assudusu baa u ahaaday lix meelood meel walaalahan baa hooyadaas lix geynaya qoriga lixaad bay geynayaan waxa weeyaan sudus ayay hooyadu qaadanaysa wamaca daalika walaalahan waxba dhaxli mayaan hooyadiina nasiibkii weynaayo uludka ahayd ay dhaxli lahayd way ka xijaabayaan waa ka kaxaynayaan bal fiirso hooyadii waxay qaadanaysaa waxa weeyaan sudus walaalo tacaduday baa meesha jooga iyaguna waxa weeyaan wax qaadan mayaan hooyadii unbay ka kaxaynayaan uludkii suduskii bay geenayaan faliummihi ulu fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus waa goorma waa min bacdi wasiyatin dardaaran dabadeed wasiyo wasiyadaasoo yuusii bihaa u dardaarmay aw daynin dayn dabadeed weeyaan qofkaan markii dayntii lagu lahaa la bixiyo markii dardaarankii oo dardaarmay la bixiyo markii isagii laga duugo marka u horraysa isagii baa laga duugaya dayntiina waa la bixinaya weliba hadda aayadda wasiyada iyo dardaarankay soo hormaris laakiin marka la fulinaya hawshan waxaa la hormarinayaa daynta waxaa wasiyada loo soo horumariyey bay mufasiriintu dhaheen wasiyada inta badan waxaa laga yaaba dadkii dhaxalka lahaa inay isku ladaan qofku markau dhinto waa la dhaha waryaa dayn ku leh qofkii dayn ku leh hebel ha u yimaado taa waa laga dadaalaa laakiin yaa yaa qofkii wax loo dardaarmay ha noo yimaado dadku ma dhahayaan ama waxaa laga yaaba wixii uu dardaarmay inay ku baqaylaan saan macnaha marka ihtimaam loo siiyo baa wasiyadii lasoo hormariyay min bacdi wasiyatin wasiyadaasoo yuusii baha u dardaarmay aw daynin ama dayn dabadeed qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum wiilashiinna laa tadruuna ma ogdin ma garanaysaan ayuhum kooda aqrabu dhowaansho badan lakum idinka nafcaa xagga nafciga aabbayaashiin iyo wiilashiinna kan idiin nafac badan idinku ma garan kadhaan ilaahay baa waxaan qaybiyey aabbaha xaqu leeyahay waa la sheegay wiilku waxu qaadanayo waa la sheegay ilaahay baa qismadaan maamulay weeye cidna loogama raali raalli noqon kale inay maamusho waana fariidatan oo min allaahi ilaahay xaggii ka ahaatay inna allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiima ilaahay mid xakiima oo shay kasta meesha u laa'iq ah dhiga weeyaan aayaddan waxay ku soo degtay baa layidhi sacad binu rabiic saxaabi la dhihi jiray xaaskiisii ayaa nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam laba gabdhood bay wadatay oo sacad dhalay waxay tihi rasuulka ilaahay ow labadan gabdhood waa ilmo sacad binu rabiic aabbahood waa la dilay isagoo u adiga kula socdo dagaalkii uxud isagoo agtaada ka dagaalamayo dhinta adeerkood baa xoolahoodii oo dhan qaatay wax neefna uma reebin labadan gabdhoodna hadhow cid danaynaysa ama guursanaysa ma jira haddaysan xoolo lahayn xoolaha gabdhaha waa lagu daneeyaayo hadhowtii wax lagu daneeya ma leh nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa arrintaa xukumaya buu yidhi aayaddaana soo degtay yuusiikum ullahu idinka hataa ilmahaa dhasheen sidaa u maamulaysaan idinka laydinma dhiibine ilaahay baa soo maamulay gabadhana waxaa siiya wiilkana waxaa siiya wiilka hadda labada qore waxaa loo siinayaa nafaqaadka iyo biilasha iyo kharashaadka iyo waxyaalaha ragga dul saaran baa badan oo aan qofka dumarka iyada laga rabin ee inuu wiilku ka fiican yahay gabadha ama looga eexday ma aha ayib aayaddaana markaa soo degtay markaasaa nebigu u yeeray calayhi salatu wasalaam adeerkood u yeeraa layidhi adeerkood waxaa lagu yidhi xoolaha qaadatay labadan gabdhood saddex meelood laba si ulusaan bay leeyihin hooyadoodna fumun baa siinaysaa siddeed meelood meel qoriga sideedaasi wixii soo hara adaa casabo u ah qaado intaas baa leedahay baa layidhi sidaas baa lagu maamulay markaas aayaddan iyo aayadda ka dambaysaba dhaxalka iyo dadku se u kale leeyahay labada aayadood aad u bayaaniyey weeyaan darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab